barnaamijkeena toddobaadkii taliya iyo soomaaliya waxaad kusoo dubaninayo yuusuf sheekh cabdo waxaana halkan idinka soo saara anigoo cabdilcasiis siidi ayadoo toddobaadkii lasoo dhaafay xilka madaxweynenimada dalka soomaaliya lagu wareejiyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya haatan ay dooratay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa guud ahaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan caalamka daafihiisa waxa ay si diiran u soo dhoweeyeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee doortay baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya haddaba magaaladan atlanta gobolkan georgiya ee aynu ku noolnahay ayaa waxa ay qayb ka tahay magaalooyinka in badan oo soomaalida ka mid ay haatan ay degan yihiin haddaba jaaliyadda ku nool magaaladan atlanta ayaa sidoo kale dhankooda waxa aad u soo dhoweeyeen islamarkaana farxad iyo dabaaldeg usoo dhoweeyeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo khadka waxaa si toosa ugu jiro guddoomiyaha guddiga isboortiga iyo weliba dhaqanka jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladan atlanta doctor cali cismaan cali doctor cali kusoo dhowow wadajir radio aad iyo aad baad umahadsan tahay master cabdicasiis adiga iyo asxaabta kale oo raadiyo wadajir mar kastaba sidaad barnaamijyada noogu daadihisaan una uguna gudbisaan dadweynaha magaalada atlanta ku nool runtii xalay sida doctor cali xalay magaaladan waxaa ka dhacay isu soo bax ay shacabka ku nool magaaladan isugu soo baxeen soo dhoweynta madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo bal haddii aad noo guud marto xafladaasi iyo xaaladeeda jawiga siduu ahaa aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdicasiis xafladaasi waxaa kasoo qayb galay dadweynaha ku nool magaalada atlanta oo aan u kala harin odayaal hooyooyin dhalinyaro gabdho ilmo yar guddiyadii maayarkii atlanta dhalinyaro kaleo kas yani wafuud kaleo ka socotay hay-adaha aanu saaxiibka nahay dhammaan waxay kasoo qayb galeen xafladda lagu soo dhaweynayo doorashada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxay u dhacday si aan weligeed la arkin waxaa kasoo qayb galay dad lagu qiyaasay ku dhowaad lix boqol oo qof oo runtii ay ka muuqatay shucuur soomaalinimo halkaana ay ugu duceeyeen madaxweynaha cusub inuu ilaahay la garab galo xilkan cusub oo loo doortay waxayna ballan qaadeen dhammaantood iyagoo u kala harin in ay ku garab istaagayaan wax alla wixii suurto gelinayo in ummadda soomaaliyeed ee mar kale ee lugaheeda ay ku istaagto marka runtii arrintaas qof kasta waa waa ay farxad gelisay waxayna noqotay arrin runtii taariikhda atlanta geli doonta sidii dadkii ay ay u yimideen una muujiyeen shucuurtooda soomaalinimo yacni una doonayaan in dalka soomaaliya oo mar kale cadiisa ku istaago taa marka waxay noqotay runtii mid oo qof kastoo kasoo qayb gala oo oo oo arrintaasi yacni farxad gelisa marka waxyaalaha ugu weyn oon aan aada ugu farxa waxaa ka mid ahaa maayirka clarkiston waxaana aan xafladaasi qabanqaabiyey guddiga somaali american committee oo guddoomiyaha u yahay injineer cumar shiikhey dhammaanna ay kasoo qayb galeen idinkana yacni aada iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sidaay mar kastaba u garab istaagtaan horumarka ay gaarto guddoomiyaha guddiga jaaliyadda iyo guddiga isboortiga iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socdo waa tahay doctor cali haddii aadna maqlayso dabcan soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya magaaladan atlanta ay soo dhoweysay dabcan waa wax aad u qurux badan islamar ahaantaana qiimo weyn ku leh dhanka jaaliyadda iyo weliba dhanka dowladda haatan xilka loo dhiibi doono madaxweynaheeda maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kalena si gaara kasokow xilka waddanka looga dhiibay ee soomaali haddana waxa uu ka tirsan yahay laftirkiisa jaaliyadda dalkan maraykanka marka arrimahaasi sidee ayay saameyn ugu leedahay dabaaldega ka dhacay atlanta runtii annaga waxaan u dabaaldegnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya walow aan ogahay inuu jaaliyadda ka tirsan yahay sharciga maraykanka waa taqaan qofka laba laba laba laba dhalas waa qaadan karaa laakiin markaan dabaaldegu wuxuu ku wajahnaa maxamed cabdulaahi farmaajo oo si sharafle loogu doortay madaxweynenimadii dalka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya taas oo aan rajaynayno inay inay noqoto mid runtii guul iyo raanreen kusoo dhamaata haddii ilaahay yidhaahdo mustaqbalka dhow doctor cali guud ahaan jaaliyadaha soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda aqoon-yahankeeda culimadeeda noocyada kala gedisan ee bulshada haweenkeeda intaba marka lasoo hadal qaado arrimaha soomaaliya waxa ay aad iyo aad ay ugu isugu howlaan sidii arrimaha wax looga qaban lahaa ee jira ee amniga u horeeyo oo dhaqaalo darida u horeyso oo maamul xumida u horeyso oo la dagaalanka musuq maasuqa iyo waxyaalahaas marka kolka laisku soo hooriyo dabaaldega wax fariin ah madaxweynaha aad u dirteen oo ku saabsan arrimaha haatan taagan iyo wax ka qabashadooda ma jirtaa runtii waxyaalaha horta meesha dad badanaa ka hadlay oo kamid ah cumarow waxaa kamid ah doctor maxamed cali nuur waxaa kamid ah cabdi isaaq waxaa kamid ahaa maxamed suufi waxaa kamid ahaan iyo dhammaan dad aan halkaan halkaan kasoo kooba baabi'ii karaa kamid ahay dad badan oo halkaan aan aan aan aan aan iyo doctor caliyaa kamid ahay yani dadkii oo dhan fariinta ay u direen waxay ahayd oo ugu weyn waxay ahayd in ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinkii ay yacni kala dhex daray in la daweeyo musuq maasuqana lala dagaalamo yacni dariiqii lagu gaari lahaa soomaalinimo dhab ahna yacni cagta la saaro ummadda soomaaliyeed oo isku duuban arrintaa marka waxay ku xiran tahay farmaajo keligiis wax ma qaban karo in shacabka soomaaliyeed gudo iyo dibadba ay ka qayb galaan yacni itijaaha siyaasadeed oo maanta soomaaliya ay qaadatay waxaa kaloo halkaa loogu mahad celiyey madaxweyneyaashii hore usoo maray oo runtii iyakana halkan soo gaarsiiyey siduu halkan uga sii wado madaxweyne farmaajo kadibna isagana markuu afartiisa ama sideed sano waxay noqoto u dhamaysto ciddii kaloo markaa kula wareegtana isagana ay halkaa ka wado runtii arrintaasaan rajaynaynaa garab istaag ayaa loo baahan yahay waa sidaad u sheegtay doctor cismaan cali cismaanow garab istaag ayaa loo baahan yahay jaaliyadaha soomaaliyeed kuwooda ugu cadcad masalan waxaa la sheegaa jaaliyadda soomaalida ee reer minnesota kuwa reer ohio iyo meelo kale sida canada oo kale torontaa la tilmaamaa annaga haddii atlanta ahaan aad soo qaado jaaliyadda atlanta intee in la eg ayay gudaha soomaaliya ay ku leedahay maaragtay masalan jaaliyadaha waxaa la sheegaa inay dhaqaalaha qayb ka qaataan oo xagga ganacsiye ay ka sameeyeen qaarkood ay siyaasiyiin yihiin oo xilal dalkii ay ka hayaan laakiin waxaad moodaa magaalada atlanta xajmigeeda inta uu la eg yahay iyo gudihii dalka in waxoogaa yar ay maaragtay la dhihi karo gaab ayaa jiro marka arrimahaas maxaa ka leedahay arrimahaas waa annakaa gaabinay in aan ka qayb galnay ahayd horta siyaasadda laakiin dad badan oo hadda aan hebel iyo hebel ku dhehaynin a markaan boorsooyinkooda u laalaaban yihiin oo hadda tegi doona oo idiin noqon doona dawladda iyo magaalada atlanta inay isku xidhaan dad badanaa jiro oo hadda ku ku carabi ku carabaabi maayo laakiin dagaalkaas waa jiraa idinkana soo duceeya dad atlanta ka tirsan inay halkaa idiin tagaan oo ay ay qayb ka noqdaan isku xirkii isku xirka magaalada atlanta iyo dawladda halkaa ka dhisa doctor cali gebagabadii iyo guntii ayaanu taagannahay marka waxaa maadaama jaaliyadii isu timid number aad u ballaaran lagu taageeray madaxweyne farmaajo aanu soo wada dhoweynay midnimadaas jaaliyadda ay muujisay mustaqbalkeeda maxaad leedahay jaaliyadda atlanta wallahi xalay qofkii joogay ayaa ka warbixin kara dadkii reer atlanta xalay runtii moraalkooda wuxuu noqday mid aad u sarreeya oo midnimadooda mustaqbalkana halkaa aan kasii wadi doono aad iyo aadna u ballaaran doonto haddii ilaah yidhaahdo waayo shucuurta xalay la muujiyey qof kasta kiirad soomaalinimo iyo kiirad atalanta ayay gelisay oo halkaasaanan ka wadana haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa doctor cali cismaan cali guddoomiyaha dhaqanka iyo isboortiga magaaladan atlanta aad iyo aada umahadsan tahay wadajir cabdicaziiz adig iyo asxaabta kaleba khayr oo idin rajeeyo Thank you.
Thank you.